hay-adda tayadhowrka maamulka jubbaland ayaa gubtay raashiin ku hallaabay markabkii uu saarnaa ay kusoo xirtay dekadda weyn ee magaalada kismaayo raashiinka la guba ayaa isugu jiray buur bariis iyo sokor kuwaasoo ku dhex halaabay markabkii lagu keenay agaasimaha guud ee hay-adda tayadhowrka maamulka jubbaland maxamed axmed nuur iyo agaasimaha wasaaradda ganacsiga maamulka jubbaland idiris xasan maxamuud ayaa si wadajira uga waramaya gubitaanka raashiinkan hallaabay inoo dhibyareeyey badeecadan halka aan ku gubayno oo cadadkeedu yahay ku dhawaad laba kun oo kiish waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda jubbaland oo ugu horeeya madaxweynaha waxaa kaloon u mahad celinaynaa bahda ganacsatada waxaa kaloon u mahad celinaynaa dad ganacsataa oo bur kas keenaya adduunka dacalladiisa ayaa markabka dhexdiisa kaga soo qoyday oo kaga ku daadatay olyo saas darteed bulshada annagaa u taagan ilaahay ka sokow oo dowladdu noo xil saartay annagoo tayadhowrka ama jubbaland quality control anigoo ku hadlahaya magaca quality control ama tayadhowrka ahna agaasimaha guud ee tayadhowrka waxaan mar walba ku celinaynaa in badan inaad aragteen meeshan inaan wax ku guweyna aad aragteen waxaan ku celcelinaynaa bulshada rayidka iyo ganacsataduba inay nala shaqeeyaan dowladda dhammaanteen inaan wada shaqayno si aan uga ilaalino bulshadan wasaaradda ganacsiga iyo shiraha jubbaland oo ah dadqabka badeecadaha soo gelaya suuqa ee bulshadeenu iibsanaysa ama isticmaalaysa oo ay mas-uul ka tahay wasaaradda ganacsiga iyo shiruhu in la hubiyo hay-adda tayadhowrka maamulka jubbaland ayaa waddo dadaalo looga hortagaya in magaalada lasoo geliyo raashiin dhacay ama hallaabay si ay bulshada ugu waxyeeloobin